xili lagu guda jiro toddobaadka xuska ah oo mulisada ayaa magaalada dhuusmareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug waxaa lagu qabtay qalihijiminta soddon arday oo baratay xirfadan umulisanimada ah oo ka baxday macadka g m t i farciisa magaalada dhuusmareeb ee caasimada galmudug munaasabada qalinjibinta waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiin kala duwan oo kamid yahay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka dalxiiska galmudug wasiiradulaha wasaaradda caafimaadka agaasimaha guud ee wasaaradda iyo mas-uuliyiin kale iyo waalidiinta dhalay ardaydan qalin jibisay ugu horeyn maamulaha macadka ardaydan ka qalin jibiyeen soddonka gabdhood ee baratay xirfadda umulsanimada ayaa ka hadashay dadaalka ay ku bixiyeen kimcad ahaan sidii ay usoo saari lahaayeen ardaydan si guud waxaan rabaa inaan u sheego maadaama maanta ee maalintii umulsada adduunka tahay haddana farxad noo tahay inaan qabsano qalinjibintii macadka tababarka umulsooyinka dufcadii ugu dambeysay ee group d waxaan leeyahay hambalyo ayagana dadaal dheeray soo galeen marka waxaan maanta aan ku hambalyeynaynaa ama aan farxadeena ay tahay ayadoo ay tahay xaflad qalinjibin iyo maalinta umulsada adduunka waxaan leeyahay kasoo qaybgal ganaasan macadka si guud wuxuu furmay labada kun toban iyo shantii
oo qaar ka mid ah ardaydii qalin jibisay oo dhankooda goobta ka hadlay ayaa waxa ay sheegeen inay ku faraxsan yihiin inay joogaan gabangabada dadaalkii ay soo bixiyeen iyagoona qaarkood ay suugaana kusoo bandhigeen dareenkooda iyo waxa ay kaga dhigan tahay waxaan dhafarnaa habeenno si aan dhibta uga kafayno farxadda ugu soo dhaweyno dalaah iyo hooyadiisa waxaa dhiiranna siiya inaan hooyada dhibgaarin dalaankeeduna badbaado waxaynu u dhabar adeegnay dhulkeenna inay ka susho dhimasho hooyee dhalaana waxaynu u dhabar
magac khatara iyo isla leeday miisaan anaa maahid kugu irig marka hore umulisada galgaduud midhiweyfari casharada muhiimkaa ka meersatay baan ahay ugu dambeyn wasiiradulaha wasaaradda caafimaadka galmudug daahir faarax fidow iyo agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ayaa sheegay inka wasaarad ahaan ay shaqo siiyeen shantii gabdhood ee ugu sarreysay imtixaanaadka ardadna ay ku qalinjibiyeen tababaran oo iskiilis leh oo gacmahoodu shaqadii yaqaanaan oo aqoontii leh oo hooyadii dhalaanka badbaadin kara maxaa wehliyey dadkaas inaan la heli karin waxaa wehliyey soomaaliya inay ahayd meesha dhimashada caruurtii hooyada ugu badan inta badan hooyada uurka iyo wixii la xiriir ay u dhimato taas darteed ayaa tababarkaani ka soo bilowday taas darteed ayaa macadkaani ka soo bilowday taas darteed ayaa weli usii jiraa wax badan ayay gabdhihii qiimaha badnaa ee macadkan iyo macaahidda kale dalka ka qalin jebiyey ay ka bedeleen dhimashada hooyada iyo dhallaanka kuwa maanta qalin jebinaya kuwa soo socdana waxaa laga rajeynaya inay inta kale sii dhammaystiraan insha allahu tacaala wasaaradda caafimaadka heer federaal iyo heer dowlad goboleed waxaa ajande iyo fikirba u ah dadaal buuxa oo dhammaystiran in la geliyo sidii loo yareyn lahaa dhimashada hooyadii dhallaanka sidaas daraaddeed wasaaradda caafimaadka ee dowladda galmudug oo kaashanaysa wasaaradda caafimaadka ee federaalka waxaa sidii uu agaasimuhuba oo horey u xusay ka go-an in la ballaariyo lana daadejiyo adeega caafimaadka lana gaarsiiyo ilaa goobta ugu dambeysa tallaabooyinka ugu horeeya ee aan ku dhiirigelinayno ee ardada qalin jabisay waxaan isla qaadanay in aan qaadanno shanta lambar ee ugu horeysa saddex ka mid a agaasimaha ku dhawaaqay aniguna waxaan halkan ka raacinayaa kaalinta afaraad iyo kaalinta shanaad in ay yihiin shaqaale wasaaradda wasaaradda caafimaadka
barashada xirfadaha caafimaadka si guud ayaa loo arkayaa muhiimad weyn inay leedahay gaar ahaana markay timaado deegaanada galmudug oo haata dadaalo xoogan lagu jiro sidii kor lagu soo qaadi lahaa adeegyada caafimaadka